qaar ka tirsan warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa baryahan waxa ay bilaabeen inay warar ku tarkuteen ay ka qoraan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol mudane madoobe nuuno maxamed qoraaladii shalayta warbaahintaasi ay qoreen ayaa waxaa ku jirtay in mudane madoobe nuuno maxamed uu shir la qaatay madaxweynaha maamulka saddexda gobol shariif xasan shirkaasi way isu afgaran waayeen marka si aynu u ogaano in arrintaas ay tahay arrin dhab ah iyo inay tahay mid been abuura ayaanu waxaynu qodka telefoonka ku tiigsanay madaxweynaha maamulka lixda gobol mudane madoobe nuuno maxamed waraysigiisna sida tan ayuu u dhacay asagoo inoo qiray in aysan jirin wax wadahadal dhex maray asaga iyo madaxweynaha saddexda gobol shariif xasan waraysigana waa kan nala dhegeysta kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin walba joogtaan caawa waxaa inoo suuro gashay inaan qadka telefoonka ku tiigsano madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol mudane madoobe nuunow maxamed isaga oo jooga magaalada baydhabo mudane madoobe ee kusoo dhawow ee daafeed media waa mahadsan tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin mudane waxaa jirta in muddo ah inaad ka aamusan tahay siyaasadda guud ee ka socota koonfur galbeed soomaaliya adigana aad ahayd madaxweynihii sida caadiga ah loo doortay ee lixda gobol maadaama maamulkan ay farmaroojin ku sameeyeen xukuumadda federaalka iyo qaar ka tirsan international community-ga shacbigii taageeraha u ahaa maamulkan waxa ay doonayaan ama ay su-aalo badan iska weydiinayaan halka uu mowqifkaaga maanta uu taagan yahay iyo waxa aad damacsan tahay mustaqbalka soo socda waxyar ma nooga taaban kartaa mudane madaxweyne
bismillahi raxmaan raxiim waxaan guud ahaan salaan u dirayaa iyo mahadnaq taageerayaasha koonfur galbeed ee soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa in badan oo su-aalo ah aad i weydiinayseen labadan bilood hadda u dambeysay in aan jeclahay waqti dhow inaan idinka jawaabi doono insha allahu tacaala anoo ka turjumayo dareenka iyo rabitaanka shacabweynaha koonfur galbeed ee lixda gobol waxaan rabaa inaan hordha ahaan aan u sheego in hogaanka koonfur galbeed ee lixda gobol soomaaliya uusan marnaba ka tanaasulin midnimadii guurka iyo xuquuqdi ay lahaayeen dadka lixda gobol ee koonfur galbeed
ma jiraa wax wadahadallo oo u dhexeeya maamulka adiga aada madaxweynaha ka tahay ee lixda gobol iyo maamulka uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan ee saddexda gobol
waxaa hadal ku socdaa odayaasha dhaqanka oo la rabo in lagu soo afjaro khilaafkii u dhexeeyey odayaasha dhaqanka ee gudashii fidiyey oo ah odayaasha idiliya midaflew ka kooban afartan iyo kow oday dhaqameed oo ahaa kuwii daadiinayay shirkii koonfur galbeed soomaaliya runtii su-aalaha qaar badan waxaa ku jiray in aniga wax lagu weydiinayo mowqafkeyda weli kama dhicin mandaqadan kulan looga hadlaayay arrimaha siyaasada oo ay qayb ka tahay maamulkan koonfur galbeed hase yeeshee isku day ayaa jira oo ay wadaan siyaasiyiin iyo oday dhaqameedyo aniga waxaan ahay siyaasi shacbi ballaaran ku leh mandaqada koonfur galbeed oo soomaaliya taasina waxaa markhaati ugu filan shacbiga hogaaminteyda ammaanada iyo dulqaadka leh ee sanadkii tegay labada kun iyo afar iyo tobanka sidaa daraaddeed keliya waxaan rabaa inaan caddeeyo aan u caddeeyo taageerayaasheyda koonfur galbeed maamulkeenna in maamulkeena lala dagaalamay runtii shacabkeena la dilay la jirdilay la sharsharay handaday oo la caburiyey rabitaankoodana la jiiday naftooda halis la geliyey in in badan ay adkaysteen runtii marka arrintaasna waxaan dusha u saareeyaa awood sheegashada dowladda federaalka iyo beesha caalamka qaarkeed runtii waxaa marka ilaah naxadiis ah oo maanta aan shacabka aan u cadeynayaa maxaa la yidhaahdaa in maaragtay ammaanadii ay noo diibteen aan ku xadgudbin iyagana isku isku dirin oo isku dilin dilina aan u hayno ilaa iyo hadda marka taas aad ku niidamaadaano maalmaha soo socdana waxaad iga heli doontaan amaamulka aad ka heli doontaan xog waran iyo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanayso oo saameyn ku yeelanayso mustaqbalka shacbigan koonfur galbeed ee soomaaliya
mudan madaxweyne ma jira wax wada hadal idin dhex maray adiga iyo madaxweynaha maamulka saddexda gobol ee shariif xasan
runtii waxa weeya ma jiraan kulan siyaasadeed oo aan aniga ka qayb galay maamulka aan hogaaminayo inuu ka qayb galay ha ahaadaano tan gudaha saddexda gobol iyo annaga ama ha ahaato midda doladan jibba ayay ga baxday ha ahaato labadaas qayboodba weli maamulka ani aan hogaaminayo koonfur galbeed siyaasiyan ugama qayb gelin laakiin waxaa wadahadal dhex maray odayaasha dhaqanka ee digil iyo mirafle oo dhexdeeda runtii khilaaf weyn ka jiray iyo kala jab si loo madeeyo oo qaybta siyaasadda weli ma dhicin wax wadahadal looga yeeshay
mudane waxaa inagu maqaalaa in wariyayaasha ka shaqeeya magaalada baydhabo ay baryahan ka cabanayeen cadaadis weyn in ay ku hayaan maamulkan hadda saddexda gobola marka arrintaas waxaad kala socota ma jirtaa oo aad nooga sheegi karto
wallahi arrintaasayto idaacaddan ka maqlay ayagoo cabanaayo wayna ka cabanayaan wasiir bay ka cabanayaan oo maaragtay waxayna sheegaan in maaragtay ay kala kulmaan caburin ay sheegayaan hasiyeeshee taas marka waxaa ku wanaagsan in wadayaasha layla weydiyo haddii alle
waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ma jirtaa wax fariin aad farayso taageerayaasha lixda gobol ee ku nool qaaradaha adduunka ama gudaha wadanka soomaaliya
runtii waxa weeye taageerayaasheenna meel kasta ay joogaan dadka aaminsan fikirka halaasha ee lixda gobol waxaan u caddaynaynaa annaga nabteena inuu yahay dadkii hadda aan soo sheegay oo la xiriiray in rabitaanka shacbiga koonfur galbeed guud ahaan inuu maaragtay noqdo kan meel mara oo miro dhala annagana aan u horseedno runtii waxa weeye marnaba ha filinina in maaragtay waxa idinka aad noo dhiibateen aan la dhuumano alla wixii ka jira mandaqadan gudaheedii waxay noqon doonaan wax laga soo bandhigo waxaadna iga heli doontaan maalmaha soo socda warar dhinacyo badan taabanayo oo la xiriira mustaqbalkiina haddii alle insha allahu tacaala waxaana annaga ku dadaali doonaa oo wax walba aan ku bedelanaynaa la siisan doonaa nabadgelyada dadkeena waayo taariikh dheer baa jirtay ummadan waa la isku diri jiray way isdiri jireen waa laga faaidaysan jiray waa la dumin jiray wax kasta ay samaystaan marka waxaan horeyna ugu dagaalnay haddana ku dagaalaynaa in maaragtay fikir saldanadoon ah oo annaga xaggeena ka yimid uusan ku dhimanin ruux digil imirfla khaasatan ah uusan ku dhimin waa ku dagaalaynaa insha allah idinkana waxaa la rabaa waxa weeye maxaa la yidhaahdaa far keliya foolma dhaqlaa la yidhi runtii waxa weeye in maamulka iyo siyaasadkiina aad aaminsan tihiin taageer aad u fidisaan oo taageertaan ayaa laydinka rabaa si maaragtay uu u meelmaro rabitaanka shacbiga uu meelmaro dhigihiina ay u maqlaan wax raalla aad ka tihiin haddii inay u arkaan wax aad raalla ka tihiin laakiin haddii aad istidhaahdaan bal fiiriya indhaha ka fiiriya oo hubsada bal indhaha ka fiiriya ama waxunbacaayadeeya meeshaan looma baahno hadal looma baahno cambaareen looma baahno in wax laga sheego looma baahno in maaragtay la sacayo waxaa loo baahan yahay ficilaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ficil in la muujiyaa loo baahan yahay ficilkaas oo ah mid looga horseedaayo ummadan nabadgelyadeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda saasaan maaragtay ayaan kula dardaarmaya insha allahu tacaala waxaana ugu mahadcelinayaa runtii waxaan ku kalsoonaya ninkeydana ku fiigahay wixii ay sameeyeen oo ah taageero hiil iyo hoob ah khaasatan bananbaxyadii taageeradii ay sameeyeen markii la i doortay ama maamulkan la dhisay taas ilaahay doono midda aan qalbigeyga aada ugu fiicanya waxaa weeye wixii la samayn lahaa oo bani aadan uu samayn lahaa oo muujin lahaa oo maaragtay oo samar iyo dulqaad ahaa waa shacabkaa uu sameeyey marka taas ayaa nagu filan noogu filan annaga wax weliba marka insha allahu tacaala meel kasta joogaan salaan baan idinaya
dhegeysalkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee lixda gobol mudane mudane nuune maxamed mudane madaxweyne aad iyo aad ayaad umahadsantahay waqtigaa qaaliga aadna siisay adigoo waqti xun ay saacadan ku aad